halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwacan
adiguna hablaan maanta waad ku horaysay halbowlaha wadnaha iyo bogaatee qawrdaay kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bisada waxaa baasha waa lagu soo xiray oo cinjir iyo baac inta la geliyey ayaa qoorta loogu soo xiray wax waxay wadana waxay ahayn aad uma badnayn waa bisad xabsi ka baxsatay oo dib gacanta loogu soo dhigay bal dembiga loo haystay weliba waaye ay xabsigaasi ku mutaysatayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hase ila dardaarana ayaan ku hollinayaay odowka maanis haysan odow isku iili waay sidoo kale waxaan idiin hayaa inu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa intaaynu barnaamijka ku guda jirno aan ka madhnaan doonin ood maqli doontaan fajina cabrotabiya faduul baadu garanlay farimaha jacaylke jacaylke farimada ka garanba fiidka aad fiidkaad kula dilay fajid weelku dhiginta badan caano dee siyaasiyiintuna si- uma isticmaalane jacaylkaba loo isticmaala maogta inta badan iyo bahal xaasid la yidhaahdo ayaa laga gabyaayo iminka inta badan heesaa laga sameeyaa
barnaamijkuna waa caweyska washington
Ugoyaay gablada, ugoyo ka mugashie. Ugoyaay gablada, ugoyo ka mugashie. Ugoyaay gablada, ugoyo ka mugashie.
aan ku bilownay dhegaystayaal inta badan waddamada dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa ka siman dagaalka ay kula jiraan noocyada kala duwan ee daroogada iyadoo ay jiraan ciidamo gaara oo u samaysan inay dabagalaan baadhaan islamarkaana ay ka hortagaan inaanay bulshada gacmahooda soo gaadhin amaba ay ka ganacsadaan waxaana dhacday in waddamada ay sida gaarkaa ugu badan tahay ay sameeyaan meelo lagu xidho dadka lagu qabto amaba kuwa lagu dhaqan celiyo dadka qabatimaya ee qaadashada daroogada si ay noloshii caadigahay dib ugu soo laabtaan dhegaystayaal haddaba haddii aynu maqli jirnay qof dembi daroogo la xidhiidha loo haysto caawana waxaan idii hayaa bisad ama mukulaal waa qofba sida uu yaqaanee fal daroogadaasi la xidhiidha xabsiga loo dhigay kadibna goobtii lagu xidhay ka baxsatay dunida ayaa yaabkeeda iska wadatee bal haddaba aan soo dhoweeya waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya sida uu falkaasi u dhacay iyo weliba alaab kale oo la socotay markii daroogadaasi lagu qabanayay bisadaasi Een, waa mahadsan tahay eh, cabdi xakiin Eh, falkan ama dhacdadan eh, waxay ka dhacday eh, dalka sri lanka xabsi ku yaala dalka sri lanka oo maxaabiist badan ay ku xiran yihiin wagaag bal haddaba bisadani siday dembiga u gashay Een, eh, run ahaantii eh, bisadan eh, dembiga waxay ku gashay eh, sidaan la soconno adduunyada waxaa dhibaato fara badan ku haya eh, waxaan loo yaqaano draagiska ama daroogada marka iyada qaybaheeda kala duwan marka dadka daroogada ka ganacsadana de waa taqaanaayo wax walba oo ay isku dayi karaan ayay maaragtay ayay ku gudbiyaan si ay ganacsigooda u socdo Eh, bisadana waxay qayb ka ahayd ama bisada waxay ahayd daroogada ayay gudbinaysay oo drug traffickerka waxa loo yaqaano marka eh, sidaan la soconnona dadka daroogada ka ganacsada wax walba ayay ku dayaan dadka qaarkood jirkooda inta la jeexaa lagu soo dhex qariyaa qaar baa la laqsiyaa inta bacal lagu lagu xiro oo hadhowna dib looga matajiyaa een, eh, qaar baa maaragtay kalluunka iyo khudaarta kusoo dhex qariya taayarada ayay ku dhex qariyaan wax walba oo ay ku qarin karaan si ay maadaama wixii ay qaali yihiin marka bisadana qayb ayay ka ahayd waayo marka garanaya farsamooyinkaasi way badan yihiin oo dee siyaabahaasa loo isticmaala lakin waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan ama ay dhegeystayaasha isweydiiyaan iyada bisadan iyada siday macnaha qaab nocee iyada markaa baashan loogu isticmaalay amada ay u qarinaysaa Een, bisada eh, waxaa baasha waa lagu soo xiray oo een, cinjir iyo bac inta la geliyey ayaa qoorta loogu soo xiray Eh, wax waxay wadana waxay ahayn aad uma badnayn sidaan la soconnona halkii garaamkeeda ayaa daroogada aad qaali u ah oo lacago badan ayaa laga sameeyaa marka bisadii qoorta ayaa loogu soo xiray kadibna waxaa la sameeyey xabsigii ayaa lagu soo dhex tuuray oo sidaas ayayna maaragtay ku gelisay xabsigii marka hawsheeda ayay gudatay kadibna waa la qabtay wagaag marka ma dembigaasoo keliya loo haystaa mise waxa weeyaan alaabtaasoo keliya mise waxaa jira iyadana falkalo ay gashay dembiga darooga gudbinta keliya looma haysto waxaa kaloo ku jira sidaan la soconno dadka daroogada ka ganacsada kuwa xabsiyada ku jira iyo kuwa banaanka jooga waxay u baahan yihiin hab ay u xiriiraan marka waxay waday marka simkaaro telefono maadaama telefono ay u baahan yihiin marka daroogada waxaa la socdo bisada ay sii waday simkaaro cusub oo loogu talagalay in xabsiyada ay u gudbaan sidoo kale xabsiyada ganacsi ayaa ka socda daroogadaas ayaa lagu kala gataa teleefanadana maaragtay dadka ku jira xabsiyada xitaa qaarkood si ay eradooda ula xiriiraan looma ogolo marka lacago badan ayay ku bixiyaan marka ganacsiga teleefanada iyo daroogadana waa waxa ugu weyn oo xabsiyada ka jira marka sidaas daraaddeed waxay waday simkaaro teleefono oo ay wada ayaa qayb ka ahaa waxaa haddaba la yaab leh bisadi waa la qabtay oo dee lama sii dayninuun markii lagu qabtay inay alaabtaasi waday siday warbaahintu qoraysa waa la xidhay meeshaa lagu xidhay sidee u baxsatay markaa
horta sideedaba qof markii la xiro iyo bisad markii la xiro isku si dabcan loolama dhaqmo oo bisada waa xayawaan waa wax iska yar inkastoo la xiray haddana soomaalidu waxay tiradaa il ilma dhowrto marka biniaadanka aad isu ilaaliye bisada waa wax yar marka meel ayay ka dustay sidii ayayna ay derbiga uga booday marka bisada marka waxaa la yidhi bisad laba dembi loo haysto ayaa baxsatay oo xabsigii ka baxsatay oo oo daroogo gudbinaysay oo simkaharo sharci darra ana waday oo telefono marka meel bay ka dustay waana la arki waayey sidaas ayay ku baxsatay haddana waa lagu raad joogaa oo waa la daba joogaa oo qolyaha dambe baarista iyo kulli waa la daba joogaa si loo soo helo bisadii su-aasha isweydiinta le waxa weeye qofka bisadaasi bisadihii kale ka dhex garanaya
dabcan bisado aad ugu egna waa jiraan runtii bisadan adduunka dhan ay qabsatay dadkii ayay ka yaabisay waxaan daroogadana maaragtay sidaa aan la soconno waa wax dhibaato adduunyada ku ah oo maaragtay aad runtii qaali u ah waxaa ka garan kartaa waxaa lagu leeyahay bisada inta garaamo ay wado aad u yaraa iyo lacagaha ay ku fadhiyaan isma laha wagaag ugu dambeyn cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo de waxaa la yaqaanay amaba aynu naqaanay uun bisada aayar guryahooga iska jooga islamarkaana de dadka wax weydiista oo kolba wixii la siiyo ku iiman qaba heerkan inay gaari karaan weligaa maystiri inay ganacsiga intaan leeg mari karaan oo ummaddii wax u kala gudbinayaan run ahaantii waxaa moodaa dadkan maaragtay oo hogaangiska ama daroogooyinka ka ganacsada mararka qaar ayaa is leedahayba siday u fikirayaan iyo waxyaabaha ay samaynayaan sida ay yaab u leeyihiin yani inay bisad carbiyaan oo ay daroogo gudbiso ayaa la yaab leh annaga bisadaha marat waxbaa laysaga tuuraa miyowdaasay ku hayaan oo markay qofka kusoo baxo waa ka cararaan wax xitaa eeyaha loo tababaraa daroogada si ay u baaraan eeyahana dabcan sanka urta unbay ku gartaan laakiin ma gudbiyaan laakiin tan la yaab ayay ku noqotay dad badanna way isweydiinayaan wax la isweydiiye way tahay bisadii yarayd oo maaragtay meelaha hor ordaysay oo hadda dowlad dhan ay raadinayso oo xabsi ay adag tahay sida looga baxsado oo weliba ragga daroogada ugu waaweyn lagu soo qabtay ay ku jiraan inta lasoo qabtay iyadoo wixii gudbinaysa haddana ay soo baxsatay taas ayaa dadka weli ay aad u hadal hayaan oo layaab ku noqo waa hagaag aad iyo aad baan kugu mahad celinayna cabdiqaadir adigaa mudan cabdixakiin dhegeystayaashana waxaan leeyahay caweyse wanaagsan halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee v o a intaaynaana dhegaystayaal u gelin xubinta halabuurka iyo heesaaga bal marka hore ayn ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso khadra daahir ege
Hey. horsadeen. Qalbi jacayl galay maaha, qalbi jacayl galay maaha, buu sahayee. qalbi jacayl galay maaha, qalbi jacayl galay maaha, buu sahayee. qabri intaan gelinay qabri intaan gelinay waxa layla qabtay waa qasaare qabri intaan gelinay qabri intaan gelinay waxa layla qabtay waa qasaare qabiyo kibir ma la qaadi karaa qabiyo kibir ma la qaadi karaa qabiyo kibir ma la qaadi karaa abiyo kibir ma la qaadi karaa daymadayda iyo qiradaan u lahaa waa qashuucise
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay khadra daahirciga islamarkaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim waraysigaasi uu kaga warramayay suugaanta uu curiyey iyadoo toddobaadkii horena maxamed uu inooga warramay islamarkaana inala wadaagay heesta sawma ogid iyo sida ay ku timi iyo weliba maanse kale uu ka tiriya waayaha bulshadu ay haatan ku sugan tahay waraysigan oon magaalada hargeysa aanu kula yeeshay abwaan maxamed saalim ayaa caawana aynu kasii ambaqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa wagaag haddaynu dhinacii heesaa ku noqono dee dadku markay kaftamayaan meelaha joogaan baa la yidhaahdaa eh, qofkaasi faj baa loo dhigay iyo qofkaasi waa la sabataaji ama waxaweye jalaafaa loo sameeyey jacaylkiina hadda waxa weeyaan isagana ma- baashi baa gaadhay miya markaad leedahay faj nacab ku tabiya farud baa la garanaya heestaasi marka war fashid waa kudhiginta badan caano dee siyaasiyiintuna sis- uma isticmaalane jacaylka waa loo isticmaala moogta inta badan iyo bahal xaasid la yidhaahdo ayaa laga gabyaayo iminka inta badan heesaa laga sameeyaa markaa nin cabdiraxmaan xaaji la yidhahdo saaxiibna gudoomiyaha xiddigaha geeska iminka ah ayaa nacabka aad ugu xeel dheero hogaamiyaha nacabkaanu markaanu la kaftamayaan idhahnaa moogta waa hogaamiyaha ruuxiga ah.
marka isagoo oon ku leey war adigu dee nacabka adigunba ayuunba igu yiri oo sudigaadba faji nacabka tabiyaan sameeyey marka ismama xasuusnayna dabadiisa maan galen mogdi daasaa mooday inaan ku jiro Aye.
marka waa rino laba qofoo adduunka wada socda iyagu isdoorsoon laysu doorin dareen iyo kalgacalmideeyey inta badan isku dirkooda iyo waayahooda walaal wuu iska jiraa arrintaasi Aye.
marka wixii wadwadkiisu bataba waxbaa ka jira horta xaqiiqda aad iyo oo haddaad aragto jacayl xaasid ma waayo Mm.
wahel kudhig caanade aad aad iyo waanu jiraan Mhm.
oo in wax hore oo gabadhan ay ku sugnayd Mhm.
gabadhan dee ilaahay maantu abuuray qolkumay xidhnayn ilaa maalinkaa maanta Mm.
adiga horta hadday doonto waa la qabay Mm.
hadday doonto inan ba hergeeyaan oo hasaaweysi Mhm.
marka ceeb kale loo waayay hebel bay la socon jirtay baa ceeb lagaaga dhigaya Mhm.
haddii la socon jiray masun hebel kale la socon jiray markaa qofka nolol holo soo ahaa soo noolaa weeye qofka dee dhibi kuma jibna imika maxaad ku sugantay weye Mhm.
muhiimaddu noloshaad maanta ku nooshahay Mhm.
iyo ruuxun aad wada socotaan ma ku qanacsantiin ma ku faraxsantiin inaad wada noolaataan muhiimaddu waa taa aad iyo ilaa adba jeel kumaad jirin ee nin soo sheekaysinaya aad ahaydee Mhm. Mhm.
isku dirku markaa waxaan uga socdaa isku dirka Mhm.
iyo mixnadu ayuu mirarfaji nacab ku tiriyeen fuduul baad u garan leh Fadlan waa gaar.
marka heesta ujeedadeena waxa weeye qof qof ka jeeda qof ka jeeda Mhm.
soo jeedinaya tashan waxay ahayd haddaad faham badnaan layd Mhm.
farxad baad gelin layd marka ma fahmi yaray dee danteedu way taqaanaa anigaan aad ii fahansanay wey Fahmadu micnaheedii baasane.
Ah.
midka kale cajiibka waxa weeyaan een fariimaha jacaylka ee falinbada ka daran baa Fiidkaad ku leedahay.
fiidka. marka waxa weeye waa waa shikooyinkii habeenkii ee kalaamuleedka waxa weeye iminka qofka jacaylka lefiid ku hoydaa soo moogid oo markuu axlaal ayaamka ku jiro Haye.
toddoba sagaalka habeenimo telefoon wuxuu ku jiraa silent eh. dadkaba telefoon ka wada hadlaan isagoo xaalad yaroo gooniyuu ku jiraa in waqtin buu soo xidhay sanqadhu iska yar ilaalinayaayo markaasaa salaamu calaykum tambe waxay la tahay isaga xadiistay kusoo degayoo kale Ahaa.
markaasaa hadalkeedu meel buu qaboojinaya aan dadka kale aanay moogta daweynayn Ahaa.
marka waxay ahayd faji nacabku tamiyaan fuduul baad u garan layd fariimaha jacaylka ee falinbada ka daran ba fiidka aad ku dilayd maa si jiro wanaagsan marka lagu soo dira waad seexatay dee taasaa kuu ya waa fiican.
kininkii hurdada moogtay Kininkii hurdada.
habeenkaan lagu soo diray waad Aad iyo aad.
taabalilaysaa Ah.
ya Aad iyo aad.
marka haddaad fahm badnaan lahayd farxad baad gelin lahayd sidaan kuugu foognahay intaad iiga fikirtaad rajaylaa ku furi lahayd Mhm. Mhm.
fiicnaanta bilan baad faraqaaga qaban lahayd Mhm.
sidaan kuugu faanayn filkaa kaaga socdaan adna kaaga filin lahayd Mhm.
faji nacabku tamiyan faduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylka ee faliinbada ka daran baa fiidka aad ku lediday Mhm.
haddaad fikir wacnaan lahayd babejka dambe ku jiray fursad baad isiin lahayd fursad baa la siinaa.
haa Aad iyo aad. Dad qof qof waxay la fahmaya tahay oo wax Allah- keenaya allah subxaana niyadan xusuusaha ku furan baa farajaadu noqon lahayd barashaada muqal.
farajka ee babixiyaaba waa adiga dee almacno Aad iyo aad.
Ya.
Waa gaaj. Waa codka waa markaa waa deeq Axmed.
deeq axmed geed laxanka iskilaaji muusiga cabdiwahaab cantarnaaji intuba waa reer toronto aad baan u salaamaya saaxiibaday waa Hargeysa ilaa Toronto heesta.
hargeysa ilaa toronto Aad iyo aad.
aad Waa gaaj. Dhegeysta abonestaas.
Hadad faan badnaan lahayd, farxad baad aadi gelin lahayd. Sidaan kuugu fogne, intaad iiga fikirta, alla rajo, rajo ila furfuri lahayd. Hadad faan badnaan lahayd, farxad baad aadi gelin lahayd. sidaan kuugu fogne intaad iiga fikirta alla rajo rajo ila furi ficnaanta bilbaad faraqahaaga qaban layd sidaan kuugu faane filka kaaga socdaan adna adna kaaga filan laa kaa filan laa ficnaanta bilbaad faraqahaaga qaban layd sidaan kuugu faane filka kaaga socdaan adna adna kaaga filan laa filan laa fajinacabku tabiya faduul baad u garanlay fariimaha jacaylke jacaylke farinbada ka daran baha fiidka aad fiidkaad kula dilay fajinacabku tabiya faduul baad u garanlay fariimaha jacaylke jacaylke farinbada ka daran baha
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka cawiska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin oo barnaamijka cawiska washington inala socodsiinayay